Aabbe Jibriil Cabdi waa aabbe ay haysato xaalad caafimaad darro waxa uuna ku nool yahay mid ka mid ah xarumaha barakacyaasha ee magaalada Beledweyne. Waxa uu xanuun ka haleelay mid ka mid ah lugihiisa waxa uuna ka xanuunsan yahay muddo siddeed bil ah mana helin daryeel caafimaad mana haysto qarash uu ku tago xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Beledweyne. Aabbe Jibriil Cabdi ayaa raadiyo Beerlo uga warramay xanuunka haayo isagoo ummadda muslimiinta ka codsaday in la caawiyo.
insha allah walaalahayga muslimiinta waxaan ku codsanayaa xanuun ilaahay ii keenay baa i haayaa nin naafaan nahay waxaan deganahay kaam nasteexo lug baan naafo ka ahay labada lugoodba tan kaleentana biyaa iga jira cid allaale ciddii muslimiinno oo insha allah i caawinayso ayaan doonaa walaalahayga muslimiinta inay caawiyaan qof shaqaysan kara ma ihi kaamkaasaan joogaa siddeed bilood baan meesha deganahay xanuunkan waxaas ugu bilowday ilaa iyo toban sano camalaas ugu bilowday waa yaraysanay xanuunka in yar wax hadalbaba inbaa kusoo siyaadaysi haddana dee ma arta dee tabar baa hadda meeshii dhigtay nin shaqaysan karana ma ihi xaafaddaasaan dhex joogaa ummaddaa ilaahay baana siga dhex noolahay marka walaalahayga muslimiinta eh ciddii caawin karto oo ilaahay dartii u caawin karto ayaan doonaya inay caawiyaan maya xanuunka weli takhtar lama kulmin takhtar soomaaliyaada mar u geey markiina adigu laakiin wax daawe oo fiican kama aan helin oo taya leh balse laakiin takhtar lii gudbiyey oo ama oberation qaadi ama dee xaaladeeda iyo dawadeeda aan ka heli weli ma aan arkin intaasna waan xanuunka waa yaraysanay hadeerna ma arta anaaba lafaygu liitaaba lugaha waxaa ii xanuunaya daqiiqad kasta ay xanuunayaan lugihii ganoo kuban tan waa kanaa mar kasta waa iska bararaysaa oo lugaha waa barayaan waxyar haddaan fadhiisto saas waa tan kaleentana waa sida sideed feerashan eberaa iyihiin ulugtuna waa tana oo biyaha saas ugu jiraan waa tanaa meeshii marka hore laga dilaacay halkaasaa mindi laga geli biyaha kasoo buudi dhowr beri kabacdib waa saasay soo noqonaysaa wax yar hadda aan lugeeyo marka insha allah saasay waxu jiraan lugaha marka hore waxaa ii gaaray dhaawac baa iga gaaray nin baa lugaha iga haraantiyey dhagax noocadanoo kaleentay aan ku dhacay lugihii baa iskii galay in muddo aan ka naafo ka ahay ilaah baa ii kala bixiyey haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana tiday ku soo noqteen waxba carun kama bixine camburkii iscambureen iyo awooddiin ku dhacay halkaas ma arta iska bilowda haa lugta lugta midigtee ciidana feelkan bestey ka ahay oo lugta midigtee taasaa weliba aad naafo kaga ahay weliba lugta midigtee aanan waxba ka qabsan karin tan bidaxdana biyaa ku jiraa oo lowga biyo kaga jiraa midigtana maarta naafaanka lowga maarta feelkan bestiika ka burbursanay kolka nin wax qabsan kara miye walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa iyo ciddii islaam ahoo ma arta dee codkayga maqasho inay i caawiyaan ooy takhtar igeeyaan insha allah insha allah walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa waxaan iskahay nin saaxiibul ciyaale aanana ma arta shaqooyinka shaqooyinka dadka xoogsatada muruqmaalka ay ka shaqaysan karin waxaan ka codsanayaa ma arta inay ma arta dee si takhtar ay ugu geeyaan degdegle oo maarta ciddii maarta islaami ay ugu caawiyaan aniguna maarta nin maarta suuqa wax ka qabsan kara mihi inta badanna saaxiibul ciyaal baan iska ahay ummadda islaamkun baana siga dhexnooloo cid allaale ciddii ilaah wax iga soo qaadeen ka qaataa balse laakiin nin lixaadkiisa lahoo degdegleyn karo oo suuqiisa wax ka soo dhacsan kara mihi waa nin iska naafaan nahay saaxiibul ciyaalna waa aabbahan ayaa ka mida dadkii ay saamaysay abaaraha ka jira dalka isagoo soo miciinbiday magaalada Beledweyne balse weli ma helin daryeel caafimaad